naga maqlaysaan xubnaha golaha wasiirada ee somalilan ee ku sugan magaalada laascaanood ayaa soo saaray qodobo la xiriira laascaanood dhinaca kalena v o a ayaa qodobadaasi waxa ay wax ka weydiisay guddiga bulshada gobolka sool matalaysay cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray magaalada laascaanood waa xarunta gobolka sool waxaa saakaa qodobo ka soo saaray gubnaha golaha wasiirada ee ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool badana ay soo saareen ayaa waxaa akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore waa saxaafadeed guddiga ka kooban ee xukuumadda ee joogta gobolka sool degmada laascaanood ee u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay toddobiyo labaatan labayo toban laba kun labayo labaatan waxaanu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi wuxuu hore u tacsiideeyey muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay labo xukuumaddu waxaa kaloo ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada laascaanood xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedaysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha wati ee laascaanood ka dhacay xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istaba jooga la yeelatay bulshada gobolka sool sida qaybo ka mida madax dhaqameedka iyo culamaauddiinka guddigii saddex iyo soddonka ahaa golayaasha deegaanka ee gobolka sool sida laascaanood xudun iyo taleex dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay taageeraysaa baaqii ka soo baxay ee ku wajahnaa adkaynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhammeeyo wixii tabashaac ee jira qaybuun waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha magaalada xubnaha golaha wakiilada guurtida iyo golayaasha deegaanka laascaanood taleex iyo buuhoodle iyo xudun iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka sool iyo degmada buuhoodle waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer sool inay ka qayb qaataan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonta xasiloonida deegaanka maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada ganacsiga iyo noloshii caadiga ahayd ee bulshada waxay wafdiga xukuumadda jamhuuriyadda somalilan amraysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaaqadu socotay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaa ka go-an inay wadahadal ku dhammaysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka sool iyo deegaamada la xidhiidha mabaadida jamhuuriyadda somalilan waxaa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku noolahay sidaa daraaddeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku samaynaysa arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan geesta kale v o a ayaa waxay wax ka weydiisay qodobadani xubnaha golaha wasiirada ay soo saareen caqil cabdirasaaq xasan falaalug oo ah afhayeenka guddida matalaysa bulshada gobolka sool
anagu warkaa haddeer maanta la soo saaray run ahaantii waa midaan ka turjumayn ama xaqiiqiga ku ahayn waxa gobolka ka jira waxaan waxa gob kuma aha xaqiiq waxa gobolka ka jira waxaan u aragnaa inay ama ay tahay wararkaasi waa warar dhinac keliya ah oo aan loo dhammayn oo annagu haddii aanu nahay guddiga saddex iyo soddonka ah iyo maxaan ku dhahdaa odaasha iyo daraadada iyo bulshaweynta shacabweynaha gobolka aanan wax sideedaba saameyna ku lahayn waxaa jirtay mar guddiga saddex saddex iyo soddonka ah oo ku timid kacdoonkii kuna hadlaysaa afka shacabka gobolka iyo deegaanka oo dhammaantiis afkooda ku hadlaysa aadna ogtihiin dhammaan in deegaamadaas kalsoonida lagu siiyey oo loo xaqiijiyey inay iyagu mas-uul ka yihiin wadahadallada iyo sidii wax u dhacayaan iyo xaajada socotaba mar baanu kulannay nimankaa iyaga ah ee ka yimi hargeysa oo ay ka mid yihiin wasiifo iyo xildhibaano iyo saraakiil intuba ay goobta fadhiyeen xaqiiqiyanka markaan idiin sheegno wax heshiisa oo meesha ka dhacay ma jiraan waxaanu iskala taagnay laba meelood waa aan isu dhoweyn ta koowaad innagu waxaanu istaagnay oo ku hadlanay afkii shacabka wixii naloo soo dhiibay oo fariinta ahaa baanu gudbinay magaalada waxaanu aaminsannahay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan annagu inaanu dejinay run ahaantii lama qarin karo in ciidanka ciidanka laga saaray magaalada ay ay keentay deganaanshaha ugu badan annana inaanu qayb weyn ka qaadanay dadkii kacdoonka waday oo aan joojin lahayn inaanu nidhi joojiyo oo baasha cagta luqa u dhiga markay xaaladdu sidaa tahay arrintani waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay deganaansho waxay u baahan tahay in wax walba laga laga feeyigaado waxyaalaha aan heshiiska lagu ahayn oo saxaafadda laga sii daynayo oo caalamka la maqashiinayo waxaanu leenahay waxaa horta wax ka jiraa ma jiraan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood